oo dowlada soomaaliya oo kaashanaysa ilaa iyo saddex kun oo tahriibayaal soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo noqonay anagoo oo dowlada soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha un-ka gaar ahaan hay-ada i o m iyo hay-ada un s c r sanadkan waxaan waa saaad ula socotaan dalka suudaan ayaa dagaal ka dhacay oo ilaa iyo intaasoo dad suudaan barakaceen ilaa waxaa leeyahay maanta marka dad badanoo soomaalina saa u ogtihiin waa ay ku noolaayeen dalka suudaan marka waxaan aada uga wada shaqeynay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiskayga sidii dadka soomaaliyeed oo meesha ku xayirnaa dalka dib loogu soo celin lahaa marka ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qof ayaan soo noqnay anagoo kaashaneyna hay-adda i o m iyo laakiinse waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeeya in dowladda soomaaliyana ay maxaa la dhahaa budget gaar ah usuubisay oo sidii dalka dadkan dib loogu soo celin lahaa gaar ahaan liibiya iyo waxaan kasoo noqnay ilaa iyo boqol iyo konton qof marka sanadkan waa sanad wuxuu ahaa oo aada emergency loogu shaqeynayay taasna waan ku guuleysanay waxaan kaloo soo qabanay tababaro oo arrimahan hijrada iyo iyo xuquuqda dadka soo galootiga iyo sida loola dhaqmayo dadka dalka dib ugu soo noqonayo tababaro ayaan siinay hay-adaha dowliga hay-adaha maxaa la dhahaa bulshadaha bulshada rayidka waxaan kaloo tababaray ilaa iyo heer baarlamaan oo aan aan u qabanay sanadkii adiga dowlad baarlamaankii hore labada kun iyo sideed iyo tobankii ayaan u qabanay tababar baarlamaanka haddana waxaan waxaan waxaan jeclaan lahayn inaan sii wadno